habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhowaada qodobada waaweyn warka habeen faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya qaraxa khasaare geystay oo ka dhacay gobolka galguduud xildhibaano ka tirsan baarlamaanka kow iyo tobanaad oo maanta lagu doortay magaalooyinka muqdisho iyo baydhabo guddiga doorashooyinka hirshabeelle oo qabanaya doorashada kuraastii ugu horreysay ee golaha shacabka ku mateli doonta maamulka hirshabeelle mas-uuliyiinta amniga degmada afgooye oo war ka warbixiyey howlgallo iyo kormar ay ku sameeyeen xaafadaha magaalada afgooye ciidamo ka marqaato sarkaal kasoo horjeeda maamulka hirshabeelle oo la wareegaya xaafado ka tirsan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya oo maantay soo gaaray magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka soomaali galbeed ciidamada dowladda iyo al-shabaab waa ciidamada dowladda oo al-shabaab kala wareegay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe qodobada soomaalida ka baxsanna waxaa ka mid ah dagaal xoogan oo mar kale dib uga qarxay waqooyiga dalka itoobiya
soo gudbinta warkan waxaa suura geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wanaagsan waa habeennimo isniinaha talaadu ay soo gelayso taariikhdu waxay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha koowaad sannada laba kun labaiyo labaatan intii aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynay warka habeen iminkana kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan warar kala duwan ayaa waxa ay kasoo baxayaan qaraxa khasaare geystay oo ka dhacaya gobolka galguduuda ee bartamaha soomaaliya wararka aynu ka helayno gobolka galguduud ee bartamaha soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi uu ka dhacay qaraxa khasaare dhaliyey markaa la xaqiijiyey hal askari oo ka tirsan ciidanka dowladda ayaa ku dhintay ku dhowaada toban kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax uu haleelay gaari ay la socdeen ciidamadaasi dadka deegaanka ayaa waxa ay soo sheegayaan in haatan qaraxaasi uu khasaaro badan dhaliyey waxaana qaraxu ka dhacay deegaanka sinadhaqo oo soddon kilomitir u jira magaalada dhuusamaraaga ee xarunta maamulka galmudugga saraakiil ka tirsan ciidanka dowladda ayaa sheegay in qaraxa kadib uu dagaal dhex maray ciidamada dowladda iyo al-shabaaba dagaalka iyo qaraxa ayaa yimid kadib markii ciidamada dowladdu ay deegaano hoostaga dhuusamareeba ay ka sameeyeen howlgallo kadibna halkaasi shabaaba ay qarax u dhigeen sida wararku ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyey ayaa waxay sheegayaan in ciidamada dowladda ay qabsadeen deegaankaas sinandhaqo oo ay markii dambe kala bex amase ay ka saareen dagaalamayaasha al-shabaab guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka hirshabelle doorashada kuraastii ugu horreysay ee golaha shacabka ee maamulkaasi cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa ka warramay dowlad goboleed ee hirshabelle ayaa maanta shaaciyey jadwalka lix kursi oo ka mid ah kuraasta taalla caasimadda jowhar ee hirshabelle kuraasta ay shaaciyeen guddiga hirgelinta doorashooyinka xeer dowlad goboleed ee hirshabelle ayaa waxaa ka mid ah hob eber eber shan hob eber eber soddon iyo saddex hob eber konton iyo labo hob eber siddeetan iyo sideed hob eber sagaashan iyo toddobo iyo hob eber sagaashan iyo sideed waana kuraastii ugu horreysay golaha shacabka oo ay dowlad goboleedka hirshabelle maanta shaaciyaan dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guudlaabo xuseen ayaa maanta kormeer ku tegay xarunta loo qorsheeyey inay ka dhacdo doorashada golaha shacabka madaxweynaha ayaa soo indhe-indheeyey xafiisyada ay ku shaqaynayaan guddiga iyo howlalka ay ka dhici doonto doorashada xildhibaanada baarlamaanka kow iyo tobnaad ee jamhuuriyadda madaxweyne guudlaabe ayaa ugu dambeyn la kulmay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga maamulka hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer dowlad goboleed hirshabelle isagoo kula dardaarmay dardargelinta howlaha doorashooyinka doorashooyinka baarlamaanka cusub ee soomaaliya ayaa la filayaa in ay dhammaystirmaan shan iyo labaatanka ah bisha soo socota ee febraayo sida ku cad heshiiskii golaha wadatashiga qaran ee soo gebagaboobmay laba isbuuc ka hor cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
waa uu mahadsan yahay waryaheena cabdiwaxiid cabdulaahi daahir oo qodobkaasi inoo qaaday dhigay markaana xildhibaanada waa arrimaha doorashooyinka sagaal xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka doorashada ku dhimatiri doona gobolada iyo somalilan ayaa maantay waxaa lagu doortay magaalada muqdisho laakay xilli hore muqdisho waxaa ka bilaabatay doorashada xildhibaanada waa xildhibaano loo madalsanay kuwaasi oo doorashadu ay ka dhacday muqdisho iyadoo la doortay ilaa iyo sagaal xildhibaan xildhibaanada ku soo baxay doorashadii maantay doorashadii maanta ka dhacday magaalada muqdisho ee gobolada deegaanka somalilan ayaa waxa ay yihiin sagaal xildhibaan kuwaasi oo kala ah xildhibaan ayuub ismaaciil yuusuf doctoresa cabdulaahi waa doctor cabdulaahi habiiba doctor cilmi maxamed nuur maxamed xuseen haabi caasha kooso cabdiraxmaan axmed sugi qatra maxamuud raagi nadar waa nadra saalax cabdi iyo sidoo kale suleymaan cali xuseen kuwaasi oo dhammaantood maanta lagu doortay magaalada muqdisho iyadoo guddiga doorashada dowladu waqooyi ee somalilan ayaa maantay qabteen doorashadaasi mas-uuliyiin ka tirsan amniga degmada afguye mas-uuliyiinta amniga degmada afguye ayaa waxa ay ka warbixiyeen gobollo iyo kormeer ay ku sameeyeen xaafadaha magaaladaasi ibraahim maxamed mayow ayaa warkaasi inoo soo
kormeerkan oo loogu hadlayey guud ahaanba xaaladda amni ee degmadan afgooye waxaa hogaaminayey guddoomiye ku-xigeenka amniga maamulka degmada afgooye ayna qayb ka ahaayeen agaasimaha canshuuraha taliyaha ilaalada deegaanka iyo hogahyaha dowladda hoose ee degmada afgooye waxaana ay ugu horreynba kulan saldhigga booliiska degmada afgooye kula qaateen taliyaha booliiska degmada afgooye gaashaanle cali roble cabdi oo ay ka dhegaysteen warbixin ku saabsan xaaladda guud ee amniga degmada afgooye wixeba kusoo kordhay intaas kadib waxay mas-uuliyiintan u dhaqaaqeen kormeerka guud oo ay ku samaynayeen dhammaan waxyaha ay ka kooban tahay degmada afgooye kulan warbaahineed kormeerkan lagu faahfaahinaya ayaa ugu horreyn waxay warbaahinta la hadlay agaasimaha canshuuraha iyo taliyaha ilaalada deegaanka degmada waxaana ay sheegeen in howlaha dowladda hoose si caadi ay u socdaan iyagoona beeniyeen war shalay ka soo baxay duuqa magaalada waxaan kormeer kusoo samaynay degmada degmada aad iyo aad ay xaaladeeda u degan tahay ciidanka amnigoo shaqaynaya aad iyo aad boqolkiiba boqol hadda waxaan ka soo hadlaynaa magaalada geeskiidaas ruga badanoo soo marnay degmada aad bay u degan tahaas oo wax dhul la boobayo aan degmada aan intaan magacawnayn aanaan arag cid macnaha dhul boobaysa dhulkii haddanahay anigu hadda aan ka tirsanahay dowladda hoose dhulka mas-uuliyadaa naga saaran wax dhulahoo la boobayo oo ama saraakiisha amnigu boobayo ama si ay boobayaan maamulka degmadu midna ma aanaan arag saraakiisha amniga oo guddoomiye uu yidhi dhulboobay haayaan maxay la tahay aysan mudnayn aysan qaban arrintaasu aysan qaban ii sheeg maamulku waa maamulku degmada wixii arrimo siyaasadeed waa iska arrimo siyaasadeed laakiin amnigu gorgortan ma geliyo oo kaa ku seexanno ku soo toosno ku shaqaysanno shacabka soomaaliya u taagan yihiin ee ganacsigeedu markiina amniga la yidhaaho la siyaasadeeyaaho meesha kuma jirto waa ka sheeg waa ka raalligelaynaa
hogayaha maamulka degmada afgooye axmed maxamed shukri ayaa dhankiisa sheegay in mas-uuliyad weyn ay ka saaran tahay ilaalinta dhulalka danta guud ee dowladda isagoona sheegay in saraakiisha amniga degmada afgooye aysan mudnayn in lagu abaaldhaco dus amnigi jirin degmada maamulka kama shaqayleen amniga muhiim waay haddii amni la waayo waxa waaye cid canshuur qaadi karta malaha cid wax qaban karta malaha guryaheenana kama soo bixi karno waxaa halkaan aad iyo aad ugu hambalyaynaynaa saraakiisha amniga degmada si dowladeed hanti dowladeed waa lagu shaqaynaa cid qaadan karta ma laha dowladda iskala hantideeda wixii dhul dowladeed hadda dhulka dowladda waa kana waa banaan yahay buu horumarinta iyo hay-adihii shaqada gacanta kula jira waa hayaan waa yaalaa dhul dowladeed cid boobtay maanta mise si toos u bareerta ma jirto ugu dambayn gudoomiye ku-xigeenka amniga maamulka degmada afgooye ibraahim xuseen saalax ayaa sheegay in amniga guud ee degmada afgooye uu aad u wanaagsan yahay warka ka soo yaray duqa magaaladana uusan ka turjumayn nabadda iyo horumarka ka jira degmada afgooye isagoona sheegay in saraakiisha amniga degmadu ay u hoolan yihiin sugidda amniga degmada maanta waxaa tagnay saldhigga degmada oo aan ku soo aragnay shaqo wanaagsan taliyaha saldhigga aan kula soo kulnay sidoo kale waxaa tagnay rugaha ciidamada ee ay magaalada amnigeeda ka sugayaan hadda meesha aad taaganna waa ujeedin waa magaalada geeskeeda inta aan joognay degmada ma aanan arkin saraakiil waxba hubayso oo amniga degmada afguye ee ku shuqul leh ciidamada amniga degmada afguye inta aan ka ogahay waxa waaye niman shaqadooda guto ciidanka amniga degmada waa ilaaliyaha dowladnimada marka in sharaftii dowladnimada meel looga dhaco waxaan waxuu ahay la sheegayo oo annaga aanan ogeynin inta aan joognay aysan dhicin in lagu eedeeyo annaga waxay nala tahay macnaha wax ka baxsan dowladnimada iyo maamulnimada annagana amniga ka maamulka amniga ahaan in sharafta amniga meel looga dhaco yeeli mayno mana ogolaanayno
halkan waa buundada yar ee degmada afgooye waxay ka mid tahay degmooyinka ugu horreeyey ee laga aasaasay gobolka shabeellada hoose ibraahim maxamed mayow raadiyaha iyo telefishinka dalsan degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose si aad ugu adeegato bre-
ciidamo ka marqaatada sarkaal ka soo horjeeda maamulka hirshabelle ayaa la wareegay xaafado ka tirsan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan mustaf cali cadow ayaa beledweyne ka soo warramay
tacuurta ay muujiyaan kahortagii ay ka hortageen ninkii cadowga ahay oo saac haqalka u soo taagaya beledweyne beledweyne wuxuu leeyahay rag iyo alleh ciidamadaad hubaysan oo ka soo horjeedo safar la sheegay inuu magaalada beledweyne uu ku soo gaari lahaa madaxweynaha maamulka hirshabelle cali guudlaawe xuseen ayaa xirtay waddada laamiga ee isku xirta xarunta lamagala iyo garoonka diyaaradaha ugaas khaliif ee beledweyne taliyo nuurdheere oo ka soo horjeeda maamulka hirshabelle iyo ciidamadiisa ayaa lagu arkayaa waddooyinka muhiimka ee ku yaalla magaalada beledweyne waxaana xirmay isu socodka magaalada iyo ganacsiga marquraam waddooyinka muhiimka ay ku yaalla magaalada beledweyne ayaa lagu arkayaa gaadiidka dagaalku ay wataan ciidamada xirtay qaybo ka mid ah magaalada kuwaasi oo ka soo horjeeda maamulka hirshabelle xalay waxaa magaalada beledweyne qaybo ka mid ah ka socday bannaanbax kooban oo safarka looga soo horjeeday madaxweyne cali guudlaawe xuseen inkastoo ciidamada booliiska hirshabelle ay markii dambe rasaas ku kala hiryeen dadkii bannaanbaxa dhigayey sarkaal lagu magacaabo nuur dheer ayaa bartamaha magaalada beledweyne kula hadlay warbaahinta isagoona sheegay in cali guudlaawe xuseen uusan imaan karin magaalada beledweyne shucuurta ay muujiyaan kahortagii ay ka hortageen ninkii cadowga ahay oo saac haqalka u soo taagaya beledweyne beledweyne wuxuu leeyahay rag iyo alleh shacbiyad diidan ayaa joogta beledweyne horaan u sheegnay dadka meeshaan joogo dadkaas keeni kara maaha waddanka annagaa le annagaana u dhimanayno hirshabeelle wax la yidhaahoo ka shaqaynayana ma jiraan war ka waantooba ka waantooba war wax badanaa idinkaga dignay ka waantooba cali guudlaaba ninkii la leeyahay malakameedkiisa ayaala malayaha beledweyne war ka waantow war dadka ku siraayo waxba kuuma keeni karaan horaan kuugu sheego inayna ku keeni karin shacabkaana iskale beledweyne shacbiyaddaana iskale firib indhaaga mududulo indhaamaalada carradan shacabkaana iskale waxay raalli ku yihiinaana ka dhacaya waxayna raalli ku hayna ma ka dhici doonaan waana loo dhimanaa horena waa loogu dhintay indhaha kala qaad indhaha firib shacabkaa mududulo bulshada mududulo ayagaa iskale rabitaankoodaani lagu shaqeeyaa beledweyne rabitaankooda shaqeeya guul
maanta waa ujeedaan wax indhihiinna ka qarsan male xalay hameen hore hameenkii hore waxaan magaalada ka maqlayna xan ah magaalada xuud waa laga qaaday wax jooga male cali guudla waa lagu soo dhaweyna dadweynaha waxaan u sheegaynaa indhihiinna waa ku aragta wax meeshaan yaal meeshaan cali guudlaaw hadduu isleeyahay beledweyne lama joogo beledweyne ragaa u dhashay ragaana u dhimana sagaal sano hadda kadib iska dhaafa cali guudlaawna beledweyne ma imaanayo mana imaadooyo waxaan u sheegaynaa dowladda federaalka waxaan soo marin haddii cali guudlaaw ku yimaad wallaahi aan dabageed iyo nila soo ugu keeni karin madaxda maamulka hirshabelle ayaa weli xal rasmi aanan ka gaarin khilaafyada ka dhashay xanaanka loo maray dhismaha labaad ee maamulka hirshabelle mustafa cali cabdow dalson t v beledweyne
warkii aad kala socoteen raadiyo dalsan dhegeystayaal waa naga intaa ciddii warkii uu seegay waxa ay dibka heli karaan baraha aynu internetka ku leenahay ee raadiyo dalsan dot com
wararka la haysaa hoobsiimo uhelidoodiiyo hufnaanta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dansan ee hankaagii sow haatan mad helin warla hel yaabaa talan hel